faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duwar wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran guddiga doorashada madaxnaha madaxne ku-xunka galmudug oo beeniyay eedamo ugu yaba dhanka al-sunul jamaaca dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyay in isugu weeday ammaanka shaqalaha dhisaya waddada xiriirsa magaalada caasimaddahi muqdisho iyo magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose xubnaha baarlamaanka elsunna ku matala baarlamaanka labada ee galmudug oo dowladda federaalka elsunna ugu baaqay in xal laga gaaro khilaafka ka jira doorashada galmudug ee magaalada dhuusamareeb hay-adaha amniga maamulka magaalada gaalkacyo uu sheegay inay iska kaashan doonaan sugudda amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka puntland madaxweyneha hirshabelle maxamed cabdiwaaro magaalada balweyne kula kulmay odayaasha dhaqanka gobolkaasi maamulka degmada iyo kan beledweyne oo lagu eedeeyey inay musuqmaasuqon lacago iyo raashin lagu talagalay dad ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudiyada caafimaadka waxbarashada iyo garsoorka baarlamaanka hirshabelle oo ka hadlay kulamo ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada guddooda koran warka duhur ee reediyo cadaado goor duyagarow warkaas huntaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhuro wanaagsan saaxiibada nageysan waa duhur arbaca taarikhda ku aastaysan tahay labayo labaatanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxne ku-xigeenka galmudug ayaa beeniyey eedamo uga yimid dhanka elsunor jamaaca maxamed cabdulaahi shaacre warkaan faahfaahinaya iyadoo maalmihii dambe ay taagnayd khilaafka ka dhex jira galmudug ayaa guddoonka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigoonkooda waxay u kala qaybsameen laba dhinac garabka ka socday culimaadudiinka ahlusunna ayaa isaga baxay shirkii lagu dooranayay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka waxayna ku eedeeyeen qeybta dooratay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka inay gacan qarsoon oo villa soomaaliya ku jirtay iyagoo sheegay in loo meeriyey dadka ay doorteen haddaba doctor cabdulaahi dhaka oo ka mid a guddoonka doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka laguna eedeeyey inay ku hoos jirto villa soomaaliya ayaa beeniyey arrintaasi isagoo sheegay inaysan jirin cid u yeerinaysay dadka ay doorteen doctor cabdulaahi dhaka waxauu sheegay inay dhexdhexaad u yihiin musharaxiinta isagoo tilmaamay inay tixgeliyeen codsiyada ka kala yimid musharaxiinta kala duwan ee kala codsanaya in doorashada la dedejiyo halka kuwana ay codsanayaan in dub loo dhigo wuxuuna sheegay inay isugu geeyeen meel dhexdhexaada doctor cabdulaahi dhaka hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waa waxaasoo been waxa weeyaan dad afduuban shaqo qaran ma loo dhiibo mana qabtaan dad afduubanna waxa weeye instructionka noocaasa oo cadaalada ku salaysan ma ay soo saareen waxa weeye annaga waxaan tixgelinay murashaxiintii codsanaysay in doorashada la digdhigo iyo kuwii maaragta codsanayay in la dadejiyo murashaxiinta qaar bay waxay waxay qabeen in laba maalin saddex maalin gudahood lagu soo koobo qaarna waxay qabeen in shan iyo toban beri dib loo dhigo annagu marka waxaan qabanay meeshii mutawassidka ahayd ee ugu dhexdhexaadsanayd cadaaladana waafaqsanayd toban maalin gudahood in aan kusoo gabagabayno doorashooyinkii ayaan maaragta go-aaminay waxa weeye murashaxiinta badankoodna waa waa ay nala aqbaleen oo waxay maaragta nala tireen in cadaaladda aan waafajinay galmudugna waa og tahay dhismaheeda iyo howlaheeda waxaa lagu soo jiray muddo sideed bilood ah qofkii u baahnaa dabcan inuu kabengaraysto ama howl uu qabtana sideedda bilood ku filan lahayd hadduusan hadda asagoo caqabad ka shaqaynayn ama in maaragta galmudug fashil uu ku yimaado uusan danaynayn waxa weeyaan tobankan maalin gudahooda in doorashadii lagu soo qabto waxa weeye reer galmudug oo dhan aad bay ugu farxeen una soo dhaweeyeen xildhibaanada ka socday garabka ahlusunna ayaa isaga baxay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka arrintan ayaa kusoo aadaysay iyadoo madaxweynaha xilkiisu sii dhammaanaya galmudug axmed ducaale geele xaab uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo uuna abaabulayo doorasho halkaasi ka dhacda
dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay sugi weyday ammaanka shaqlaha dhisaya waddada xiriirsa magaalada caasimadaha muqdisho iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saare ibraahim yuusuf iyadoo dhawaanahani mashruuc wadda dhisida ay ka socotay waddada weyn ee xiriirisa muqdisho ilaa iyo afgooye mashruucaasi oo ay fulinayeen injineero u dhashay dalka turkiga iyadoona ay xusuus mudan tahay in tiro laba jeer ah ay qaraxyo lagu weeraray kuwaasi oo dhaawacyo intooda badan kasoo gaadhay waxaana jira warar sheegaya in injineeradaasi turkiga ay joojiyeen dhismaha waddadaasi sababo la xidhiira amni darada dalka shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqday injineeradii iyo weliba ciidamadii dowladda ee kusoo dhaawacmay qaraxi ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhanka kale faarax cabdiqaadir oo mar xildhibaan dowladda ay soo noqday ayaa sheegay inay fashil iyo weliba ayaandaro ay tahay in amnigii ay ku fashilmeena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirka amniga ee maxamed abukar islow ducaale waxa uu kale uu sheegay inay nasiib dar in markaasi nasiib aad u daran ay tahay inay markaasi damaano qaadi waayaana injineerada turkiga ahaa ee waddada dhisayay hadda dadka xilka loo igmaday oo farmaajo iyo khayra ugu horeeyaan oo ay u hartay muddada sanadka ahi horta fashilkooda hadda waxaanu miidiyaha keliya ama goobtaan hadda aan kaga hadli karno ma ahan fashilkoodu fashil waa dhaafay ha ugu horeeyo amnigii dadkii ay mas-uuliidka ka ahaayeen oo dalka dacaladiisa iyo gudihiisa ku kala firirsanaa inay ka hortagaan maalgeshigiisa iyo horumarintiisa iyo shaqo abuurkiisa war tallaabo kastoo ay qaadaan waa fashil waxaad og tahay afgooyo iyo muqdisho waddadii laga dhisayey oo turkigu ay dhisayey hadda inay u istaagtay xaalado amni awgeed dhanka kale faarax cabdiqaadir oo sii hadlaya ayaa sheegay in haddii isla xisaabtan ay jiri lahayd inaysan dhacayn dilalka iyo weliba qaraxyada magaalada muqdisho ayuu sheegay waxa uu kale uu tilmaamay in kheyre uusan la xisaabtamin wasiirka amniga maxamed abukar islow ducaale halka wasiirka amnigana uusan la xisaabtamin taliyaha ciidamada booliska sidaasi darteedna uu sheegay inay nasiib xumada jirta inay tahay midaasi adeer xusaabe hadday jirto ama ay filayaan ama oo madaxda ka hoosaysa ama ka filayaan ama midda ka saraysa ka filayaan oo jaranjaro laysu dabagelayo waxaanu maba dhaceenba marka waxay ogaadeen ama arkeen inaan wax la xisaabtamayaa jirin aqal saraan xisaabtamayn aqal hoosaan xisaabtamayn ayagaan kan amniga loo igmada la xisaabtamayn dhammaantood waxay xararayaan maslaxad gaara maslaxadooda gaarka intay xararayaanna amnigu inuu kasii daran mooye hagaagmayo marka dee inagu waa runtaayo ooga dhaxamo siday u kala horeeyaan baa loo kala guraaye marka ayagu kala guri waaye annagu aynu ilaashano maslaxadeena dhowaan degmada afgooye waxaa ka dhacay weerar ay waxyeelo kasoo gaadhay injineero turkiya iyo weliba ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoona xusuus mudan tahay in shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre uu booqday isbitaalka weyn ee orduga ekis digfer kuwaasi oo la geeyey dhaawacyadii injineerada turkiga ahaa iyo weliba ciidamadii dowladda ee soomaaliya balse ugu dambeyn dhaawacyadii xoognaa loo qaaday dalka dibaddiisa xubnaha baarlamaanka labaad ee sufe ku matala baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa dowladda federaalka iyo al-sunna ugu baaqeen xal laga gaaro khilaafka xilligan ka jira doorashada galmudug ee magaalada dhuusamreeb xildhibaan shacar sheego oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee sufe kasoo galay baarlamaanka galmudug oo shir jiraad ku qabtay magaalada dhuusamreeb ee galmudug ayaa ka hadlay khilaafka xoogan ee xilligan u dhexeeya dowladda federaalka imaamka iyo sunna jaamaca iyo mowqifka ay istaageen musharaxiinta u tartami doontaa xilka madaxtinimo ee galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamreeb ee caasimadda galmudug waxa uu sheegay arrintaas inaysan haysada loo dhigay islamarkaasna isku hayaan arrimo dastuuriga ah iyo xeerhoosaadka golaha aqalka baarlamaanka ee galmudug waxauna sheegay arrintaas inay tahay mid loo baahan yahay in xal laga gaaro wuxuu baaq u jeeshay culumaudiinka lusunul jimaaca wuxuuna sheegay in looga dambeeyo xeerhoosaadka golaha aqalka baarlamaanka oo aysan kusoo xadgudbeen lusunna baarlamaanka galmudug islamarkaasna ayaga u dirsadeen shaqooyinka baarlamaanka ayaguna xal ay ka keeni doonaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo culumaudiinka si gaara guddiga doorasho xilligan khilaaf xoogan uu ka taagan yahay shacarshigo sii hadlayay ayaa dhinaca kale sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay inay xilligan dhammayso khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka si gaara guddiga doorashoonka ee arrimaha doorashada iyo isku haya xiraasaadka golaha aqalka baarlamaanka oo uu sheegay arrintaas inay tahay mid dhibaata islamarkaasna dibudhac xoog leh ku keeni doonta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug wuxuu sidoo kale ka hadlay mowqifka istaaga musharaxiinta u tartami doonta xilka madaxweynaha galmudug waxuuna sheegay arrintaas loo baahan yahay in xal laga gaaro islamarkaasna cid kasta ay timaado meel lagu qanacsan yahay islamarkaasna ay ku dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan halkan baaq oga jeedinahayaa dhammaan shacabka iyo dadweynaha reer galmudug wixii shalay iyo darad laga faafiyey ee laga faafiyey baarlamaankii labaad kalfadhigiisii iyo qaabkii doorashada ay u wajihi lahaayeen arrimihii ka soo baxay ugu horrayntii waxaan ugu baaqahayaa dadka in ay isdejiyaan colaad baarlamaanka dhexdiisa ka jirtana ma jirto waxa uun laga wada hadlay ee laysku qabtay laga hadlaayo waxay ahayd arrimo dastuuriya mar hadday yihiin arrimo arrimo dastuuriya jaha loo raaco iyo meel loo raaca ayay leeyihiin sidaa daraaddeed waxaan u sheegayaa dadweynuhu inaysan jirin colaad weyn burbur weyn kala tag weyn inaysan jirin waxaanagana insha allahu tacaala waxaan ku saxan doonaa ama aan ku dhammaysan doonaa qaab dastuuriya marka labaad waxaan rabaa baaq inaan halkan uga jeediyo saaxiibadaydii ahlusunna waljamaaca xildhibaanadii ka soo galay oo aniga aan ka mid ahay waxaan ugu baaqaa inay baarlamaanka ka soo qayb galaan kulamadiisa wixii arrinah iyo wixii tabashaa aan qabnana aan ku dhammaysanno baarlamaanka gudihiisa qodobka saddexaad oon raba inaan baafiyo waxay tahay culammada ahlusunna waljamaaca khayr allaha siiyo oo na soo magacawday ee nagu aamintay xilkan waxaan jecelnaana siday noogu aamineen inay noogu aaminaan naguna kalsoonaadaan una daayaan wixii aan baarlamaanka kala kulanno iyo wixii arrimahooda iyo danahooda aan baarlamaanka ka sheegno baarlamaanka sidiisu waxaa lagu kala baxaa cod waxaa u yaalla xeeroosaad waxaa u yaalla dastuur mahad gaara waxaan u jeedinaynaa dowladda federaalka ah ee kaalin weyn ka qaadatay jegleelidda galmudugtii labaad inay ka dhisto magaaladan dhuusamareeb waxa haro wax badan maaha tallaab yar baa hartay waxa noo dhiman waa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka insha allahu tacaala si wada jirna inaan uga qayb galnaan jecelnaanay baaqaasaan u jeedinayana walaaley iyo saaxiibaday teeda labaad waxaan rabaa ayana inaan baaq halkan uga jeediyo dhammaan walaalaheen musharaxiinta ah ee muddo iyagana halkan joogay damaca kaga jira inay xel ka qabtaan galmudug waxaan ugu baaqahayaa iyagana ha ku kalsoonaadaano baarlamaankii araajidooda iyo habraacooda ha raacaano waa soo dhowaynaynaa kalsooni badanna ha la abuuro hay-adaha amniga iyo maamulka magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay iska kaashan doonaan sugidda amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka puntland saxan saac cabdi maxamed warkan ayaa faahfaahinaya ciidamada qaybta gobolka mudug iyo kuwa dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa iska kaashanaya howlgallo lagu xaqiijinaya amniga magaalada gaalkacyo iyagoona xiliyada habeenkii ah baaraya baabuurta ah maraya laamiga dheer ee magaalada gaalkacyo waqooyigeeda jaamac axmed muuse sandaqa taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee puntland ayaa ka hadlay baabuurta lagu dhacay magaalada gaalkacyo isagoona sheegay inay hayaan dadkii dhaca ku howlanaa baabuurta qaarkood dhinaca kale taliyaha ayaa ka dalbaday inay shacabka ay la shaqeeyaan ciidamada ku howlan sugidda amniga magaalada gaalkacyo taliya jaamac axmed muuse sandaqad ayaa baaq u diray ku aadan sugidda amniga gobolka mudug reer galmudug waxaana uu sheegay inay puntland ay la shaqaynayso galmudug sugidda amniga gobolka mudug sidii looga shaqayn lahaa ciidankii booliska oo roongeynaya oo aan u amaray inay soo qabtaan dadka anshaxa xun kuwa khamrada sita kuwa tuugta kuwa moobilada furta dhammaan ka howlgelaya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidanka iyo saraakiishiisa shaqooyinka wanaagsan oo gobolka mudug ay ka qabteen xaqiiqdii baabuurtii la dhacay oo dhan dhammaantood gacantaa lagu wada hayaa maamulka galmudugna iskaashi baanu leenahayoo qof kasta oo baabuur dhaca meeshuu tagaa loogu tegaya kuwa kuraceel baa laga soo qabtay bandiiradley baa laga soo qabtay waxaa laga soo qabtay meesha layaa bandiiradley dhammaan wax qof kasta oo maxay ahayto gobolka mudug rabaa inuu khalkhal geliyo ma u suurtagelayso ciidanka isku dhafka ciidamada kale oo qaybaha dhammaan wada jir bay u wada shaqaynayaan ciidanka hadda puntland oo booliskaahi waxay ka howlgelayaan dhammaan wax allaala iyo wixii khalkhal ku wada magaalada gaalkacyood iyo dhammaan daafaha gobolka dhammaantiisa oo dhan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida sharafta le ay u shaqeeyeen tuugadii baabuurta dhacday ilaa iyo toddobaa noo xihan kuwa kale oo farkutiriska ahna waannu soo qabqabanaynaa haddii ilaahayna aalkoleystayaashii waa la xirxiday qofna isaga oo dembi galay ama dhib sameeyey kuma baxsan doono gobolka mudug iyada oo boolisku hadduu yahay qaybaha iyo hadduu yahay ciidanka isku dhafkuba ay dhammaanto iyagoo gacmaha ishaysta ay ka wada howlgelayaan dembiilayaasha caadaystay inay dadka sharafta leh oo ummadda rag iyo haween waxa ku nool gobolkan mudug inay wax u geystaan qofkii doonaya inuu la seexdo ma la seexan doono maamuladu way wada shaqaynayaan booliskuna waa wada shaqaynayaa dadka nabadda jecel oo odayaashaana waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa inay nabadda nagala qayb qaataan waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka maamulka puntland shaqaaqaa waxay ka dhacday degmada goldogob dad baa jidka loo galay dad baa la laayey waxyaalahaasi way soo noqnoqdeen waxaan rabnaa haddii ilaahayma insha allahu tacaalaa arrimaha inaannu ka wada howlgalno oo gobolka nabaddiisa la xasiliyo oo dadka raba inay qof aan waxba u geysan intay jidka u galaan inay dilaan inaannu iska kaashanno dembiilayaashu meel kastoo ay galaanna in la soo qabtaan doonaynaa baaq dheer baan waxaan u dirayaa saaxiibbadaya galmudug booliska iyo dhammaan inta nabadda jecel iyo odayaasha gobolka haddii shaqaaqadiisu soo noqnoqoto waxaa ka dhici kara waxyaalo aanaan raalli ka ahayn waxyaalihii gobolka mudug dhibaatada ku keeni jiray sidaa awgeed annagu waannu shaqaynaynaa haddii ilahaydmo qof dembi galayna kuma baxsan doono gobolka gudihiisa daroogada dadka isticmaala waxaan rabnaa oo shacabka ugu baaqaynaa qof kasta oo daroogo wata ama khamro wata ama xashiish wata ama raba inuu qof daaneeyo ama dhibaato u geysto daroogadu waxay fududaynaysaa in qofku uu ku tacadiyo ama dhibaato u geysto gabdhaha sharafta leh dadka muxtarimkaah intaasoo dhan inuu qof iska dilo waxaasoo dhan baa u fududaanaya waxaan idinka codsanaynaa inaad noo shee sheegtaan qof kasta oo daroogo isticmaalaya qof kasta oo raba inuu amniga wax u geysto annaga boolis ahaanna waxaan idinka ballanqaadaynaa meel kasta uu joogo inaannu ugu tagno haddaad informationkiisa noo keentaan oo gacantaannu ku soo dhigno sida kuwa hadda noo xirxiran oo kale oo jeelalkii hadda ka buuxa oo meel lagu xidhan lala yahay oo saldhigyadii ka buuxa intaasoo dhan booliskaa ka howlgalay soo qabtay iyo ciidanka weliba na caawinaya oo dawladda hoose sharafta leh iyaguna sharafta leh oo shaqada nala qabta roondada nala qabta meel walbana nala gala in kasta oo uu doonayo qofku inuu wax sameeyo ka hortag baannu ku samayn doonnaa awalka dabatag baan samayn jiray laakiin hadda ka hortag baannu ku samayn doonnaa haddii ilahaydmo haddaadna soo siisaan informationkiisa iyo waxa uu samaynayo baaq dheer baan waxaan u dirayaa gobolka mudug in uu isku xiraado oo uu nabadda ka shaqeeyo maamulka puntland aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida gacanta iyo sharafta leh raashinka ciidanka ay u siiyaan rishafarka lagu samaynayo ciidamada tayagelinta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maamulka puntland oo uu hogaaminayo siciidani aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa haddii ilahaydmo annaguna inaan ishufno ciidankana la hufo qof aan shaqayn oo aan shaqayn doonin naguma dhex dhuuman doono haddii ilahaydmo intaasna waxaa weeye hadalkayga waxaan ku soo gaabinayaa walaalayaal odayaasha iyo dhallinyarada iyo saxaafadda iyo dhammaan waa u mahad celinayaa kulligiin waxaan rabnaa haddii ilahaydna inaan nabadda gobolka mudug iska kaashanno gacmaha isqabsanno intaas baan ugu baaqayaa dadweynaha sharafta leh ee rag iyo haweenba meel kastoo ay joogaan gobolka mudug iyo dhammaan gobollada kaleba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tuugga iyo inta eh, xumaanta samaysa haddaynu gacanta iska qabsanno waxba inaguma dhex dhuumanayaan annagu diyaar baanu nahay Een, haddii la odhan jiray boolis wax ma qabto taasi waa beenowday boolisku waa shaqaynayaan wax badan oo haddaad xabisyada tagtaan haddaad saldhigyada tagtaan waxaad arki doontaan dembiilayaashii oo dhan oo ku xirxiran maxkamadaha sharciga lehna sharciga u lehna waanu horgeynaynaa haddii ilaaha idmo Een, aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa ciidankan waa u mahad celinaya iyo saraakiishiisa waxaan rabnaa haddii ilaaha idmo in sida eh, naloo idmada aynu u shaqayno shaqadana u qabanno si hufan u qabanno dadka walaalaheenan inaan soo dhowayno dadweynaha inaan lagu xadgudbin baan rabnaa Ee, qof sharaf leh in lagu xadgudbo ma rabno isaga oo qofku aad arkaysid inuu khalad ku jiro haddana waxaa la rabaa si nasteexa in wax loogu sheego isagoo gacanta la hayo Een, in la keenaa la rabaa haddii ilaahaydma qofkii kiis leh qofkii kalena si sharaf leh oo soo dhowayn leh in loola macaamilaan rabnaa haddii ilaahaydmo si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe waxaa magaalada gaalkacyo ku soo badanayay dhaca loo geysanayo baabuurta ka howlgala magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ay geysanayaan dabley aan la hubin halkay ka soo jeedaan sidoo kale xilliyada habeenkii ayaa magaalada gaalkacyo waxaa dhac loogu geystaa dadka shacabka oo laga furto telefoonnada iyo agabka markaasi ay wataan saxasaxe cabdi maxamed raadiyo cadaado xarunta gobolka mudug gaalkacyo madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada badweyne ee gobolka hiiraan kula kulmay odayaasha dhaqanka gobolkaasi bashiir cabdulaahi casmaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan kula kulmay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxaana ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaaf dhinaca maamulka ah oo weli ka taagan degmada bulubard ee gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa odayaasha iyo waxgaradka magaalada beledweyne ka codsaday inay kaalin weyn ay ka qaataan xalinta khilaafka maamulka ka jira degmada bulubard islamarkaana madaxda hirshabeelle ay dhankooda caawin doonaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa horey u tagay degmada bulubard si ay u xaliyaan khilaaf ka taagan degmadaasi odayaasha dhaqanka degmada buluberde iyo madaxweynaha hirshabelle kulamadii ka dhacay degmada buluberde ayaa ku soo dhammaaday guuldarro waxaana odayaasha dhaqanka degmada buluberde ay horey u diideen maamul cusub oo loo magacaabay degmada buluberde ee gobolka hiiraan maamulka degmada iyo kan gobolka hiiraan ayaa lagu eedeeyey inay musuqmaasuqeen lacago iyo raashin lagu talagalay dad ku dhibaataysan magaalada badweyne ee gobolka hiiraan cabdicasiis siciid beeled ayaa warkaan faahfaahinaya nabadoon muumin muuse barre oo ka mid a waxgarta ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa shaaca ka qaaday in maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan maamulka magaalada beledweyne ay musuq maasuqeen lacaga loogu talagalay in la siiyo dad shacaba kuwaasi oo ka shaqaynayay nadaafadda magaalada beledweyne ee saameynta ay ku yeelatay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle xarunta gobolka hiiraan nabadoonka waxa uu hoosta ka xariiqay in gudoomiyaha magaalada beledweyne ay musuq maasuqday lacago tiro badan oo loo ballan qaaday in la siinayo boqolaal ka mid a shacabka magaalada beledweyne kuwaasi oo qaarkood uu sheegay inay ku naafoobeen ka shaqaynta nadaafadda magaalada beledweyne islamarkaana ay waxyaalo fara badan ka soo gaartay shaqada iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafadda gobolka hiiraan nabadoon muuse muumin barre waxa uu hoosta ka xariiqay in gobolka hiiraan gaar ahaan maamulka magaalada beledweyne ay haatan u muuqdaan kuwo iska indhatiraya baahiyaha ay qabaan shacabka ku nool gobolka hiiraan qofka qurbaha ka yimaad ammaan lagu dhabaa gabaraa timid intay gaba rabtaa intay gaba rabtaa intay gaba rabtaa la yidhi alhaal kun qofood ay si muxuu ahay ka shaqeeya dhulka lacagana ay siinaaye dadka kunka ahay xitaa qaara kashimaday dalgalaayeen intay faraha iyo lugaha ka gooyeen ay kasar ku noqdeen dadkaas xagga looma helin midbay dibadda ayagoo ku maqanay timid akoom lacag ku jirtaa la yidhi akoomkii lacagtii ku jirtay mid dhintay dadkii lugihii ku dhacay ninkaasaa la dhintay marka haddii sidii akoomka dad furah oo dhaxalkiisa iyo masiirkiisa haayaa jireen meeshaasna lama aadin haddaan haddana teesara ha la gooyo oo dhulka sabarwaad ha loo gooyo oo lacagaa akoom ku jirtaa la yidhi marka lacagtiina raaidigida kumaqataa waxaa la yidhi dhibay martaa gabadha waa gabadhii maayaradda aheyd oo gobolka maayaradda ka ka aheyd maayaradda ka aheyd kasii horay sugaysana lacag akoon ku jirtay sirinin gacanyarow ahaayaa la dhintay falsafadii lacagtaas loo heli lahay lama sheegin siriibkii ka dambeeyey mirugu ay jiraan oo sidaas loogu helin haddana dibadda hadday ku maqan lacaguna akoon ku jirtaa la yidhi oo akoonkiigaa luguriga ay leedahay hala gooyay sabaralood
si kastaba haatee hadalkan ka soo baxay nabadoon muuse moomin barre oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo noqnoqotay eedeynta la xiriirta musuq maasuqa taa oo loo jeedinayo maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale kan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudooyada caafimaadka waxbarashada ee garsoorka baarlamaanka hirshabelle ayaa ka hadlay kulmo ay la qaateen qaybaha kala duwaneed bulshada ku nool magaalada beledweyne oo hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan gudiyada caafimaadka waxbarashada iyo garsoorka baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaana ay ka wada hadleen horumarinta waxbarashada caafimaadka fatahaada ku soo noqotay iyo sidii dadka ku nool magaalada beledweyne ay u heli lahaayeen lacagta shilinka soomaaliga oo muddo dheer aan laga isticmaalin magaalada beledweyne kulamada kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaan u imaanay annagoo xildhibaano ah saddex guddi kormeer inaan samaynay korjoogtayn meelo badanaan soo kormeernay waxaan ku faraxsannahay inaan xog iska qaadanay deegaankii dadka degganaay iyo maaragtay mas-uuliyiintii nabadoonnadii kulli waxbarashadii amniga wax walba waa ka hadalnay waxay ku hadleenna waa laga qoraay waxaana loo gudbin doonaa insha allah billahi alkariim baarlamaanka hirshabelle iyo madaxda hirshabelle waxay go'aan aan halkaasaan geyni doonaa waxaa isugu yimid mataqaanaa bulshada qaybaheeda kala duwan sida mataqaanaa culamaudiinkii odayaashii dhaqanka dhallinyaradii iyagoo mataqaanaa la kulmay maanta baarlamaanka dowlad gobolka hirshabelle khaasatan gudiyadiisii baarlamaanka runtii waxaan ahayn saddex guddi guddiga waxbarashada iyo caafimaadka guddiga arrimaha gudaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka waxay yimideen waxay ahayd mataqaanaa korjoogtayntii ama mataqaanaa shaqadii iyagu ay lahaayeen waxaana baarlamaanka waxyaabaha u qaabilsanaa waxay kama tahay matalaadda shacabka shacabka inuu matalo baahiyadooda dhegaysto xaaladooda in waxay ku sugan yihiin mataqaanaa uu la socdo korjoogteeyo warkii duur intaas ugu dhanyahay tan intaan warkan warkaxay dub kulmi doono duhur wanaagsan